madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay tan iyo intii lagu dhawaaqay natiijada kumeel gaadhka ah ee guddiga doorashooyinka somalilan ay shalay ku dhawaaqeen ee ku saabsan doorashadii isku sidkaneed ee madaxtooyada iyo xisbiyadiiyo ururada taasoo saddex iyo tobankii bishan aynu ku jirnay noofembar ka qabsoontay somalilan madaxweyne biixi ayaa ugu horreyn ka hadlay wahmiyadda ay doorashadani u lahayd somalilan ugu horrayn waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa shacbiga somalilan codbixiyaashooda roolyo carruurba doorasho si wacan loo kaambayngareeyey oo nabad leh oo nin waliba wixii uu dadka ku soo jiidanaya ku hadlay siduu doo isagoo xora oon la faragelinin inay noo qabsoontay aad iyo aad baan u faraxsana waxaan u mahadnaqayaa codbixiyaashii nabadda ku codbixiyey ciidamadii ilaalinhayey guddigii doorashooyinka hawshaa waday axsaabtii iyo urray tartamayey oo si bisil u tartamayey waana sharaf ay soo hoysay somalilan kuna dhismaaya qaranka somalilan waa dhismihii qaranka somalilan kor loo sii qaaday
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa hadalkan u jeediyey waxa uu ku faahfaahiyey sababaha isaga xusbiga kulmiye ee uu musharaxa u ahaa iyo taageerayaashiisuba ay markaasi ku aqbalayaan natiijada soo baxday ee doorashada
taageerayaasha iyo xisbiga kulmiye oo doorashadii maanta aan ku guulaysanin oo laga yaabo in badani haddii natiijadii aanay soo iyo ku badsan inay shalayba iyagu guulaystaan oo shacbigu u codeeyey oo daraadda shacbigu u codeeyey oo intaa dalka maamulayeen waxay ahayd in aanu sii wadno maamulka dalka oo mar saddexaadna layna sii doonto maanta haddii lagii doorashadii waa laydka horeeyaa kama cadhoon karaan kama xanaaqi karaan dhowr sababood awgood waa marka koobaade shacbu shalay iyo daraadba codkooda waasiiyey waa ku ixtiraamay waa ku mahadsanyih maanta hadday cid kale yidhaha waanu hormaraynaa codkoodii siiyeen dee waa dimuqraadiyadda iyo wixii loo qaatay waantaynu doorashada ku gallay waxaanu doorashada ku gallay waxay ahayd in doorashadaas ay dhisto qaranka somalilan may ahayn inay qof dhisiso may ahayn xisbi gaala in lagu dhisaayo markaa doorashadii sidii aynu doonaynay ee wanaagsaneed ayaa laysula qaatay waxaanay noqotay mid dhisaysa somalilan mid isu keenaysa mid xutraaxda ka saaraysa waa inay noqotaa taasaad ku aqbalaysaan oo ahayd ujeeddada koobaad aynu doorashada u gallay kumaynaan gelin mar walba in inaga layna doorto waana dastuurkeena ku qoran in shacabku maalintaa u codkanayo kolba ciddii dalka uu ugu codeeyo sidaa daraaddeed oo iyada ku jirta qodobka aynu ka aynu ka ogolaanayno waxay natiij may ahayn inay qof dhisiso may ahayn xisbi gaala in lagu dhisaayo markaa doorashadii sidii aynu doonaynay ee wanaagsaneed ayaa laysula qaatay waxaanay noqotay mid dhisaysa somalilan mid isu keenaysa mid xutraaxda ka saaraysa waa inay noqotaa taasaad ku aqbalaysaan oo ahayd ujeeddada koobaad aynu doorashada u gallay kumaynaan gelin mar walba in inaga layna doorto waana dastuurkeena ku qoran in shacabku maalintaa u codkanayo kolba ciddii uu dalka uu ugu codeeyo sidaa daraaddeed waxaa kale oo iyada ku jirta qodobka aynu ka aynu ka ogolaanayno wixii natiijada soo baxay waxa weeye in badan ayaan anigoo murashaxa oo madaxweynihii dalka ah oo xilka intaa laeg haya ka ballan qaaday maalin warar hadlaba in aan aqbalaya natiijada soo baxaysa aniga iyo xisbigayga iyo intay codaysada ballan aynu qaadanahay oynu in badan ummadda u sheegnay waa ballan weyn dee ballantaynu qaadana kama baxaynu shicibgeena u sheegnay dhallinyarada waxaan u sheegayaa doorashadaanu galla waxay la mid tahay kubadda ciyaaraya tiim kubaddooda ciyaaraya laba tiima kubaddooda ciyaaraya tiim waliba uu jecelaya inuu weerasha dhali badiyo haddii laga badiyo qolada ciyaaraysay ayarun bay ka dareeraan colaadda la isuguma qaado ta saddexaad aynu u aqbalaynaa waxaa ka mid tahay doorashooyin badan baynu soo marray natiijadu markay timaado kuwii la aqbalay waynu ku guulaysanay dalkaa ku dhisnay horumar baynu ku gaadhnay kuwii la isku diiday khilaaf ka yimidna dib u dhac iyo khasaare yaa inaga gaadhay sidaa daraaddeed haddaynu kulmiyanahay iyo intii i codaysay ee ku soo biirtay iyo intii daga- ka qayb gashay taageeradeeda iyo xisbigaba waxaa ku waajiba oo aan leeyahay waxaa inagu waajiba inu gallay ballantaa dadka iyo shacbiga iyo qarankaba inaanu aqbalno natiijada waxaan halkan ka caddaynayaa inaanu aqbalay natiij- natiijadii doorashada ka soo baxday oo uu ku guulaystay xisbiga wadani ayaan halkan ka caddaynaya shacbiga u sheegayaa oo sharcina tahay sharaftuna tahay qarabisuna yahay maaha maalin aynu murmayno oonu isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf ka imanayo waa maalin aynu wada guulaysanay oynu qarankeena ku dhis- kor u dhisnay oynu hormood ka soo ahayn in badan haddaynu kulmiya nahay haddana ka ahaanayno ummadda waxaan u ballan qaadanaa xisbiga kulmiye inuu aqoonsan yahay oo aanu hambaryeynayno madaxweynaha cusub ee la doortay cabdiraxmaan waa hambaryeynaynaa xisbigaana waa u hambaryeynaa guusha ay gaadheen qarankana waanu wada dhisaynaa kaalinteeda hormoodkaydna waan ka ahanaynaa khadar maxamed cakulle v o a hargeysa